بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن شاء الله تعالى waxaan bilaabaynaa kitaab ka mid ah kutubta culumta sharciga u qaadimayo qaarkeed kitaabka bilaabataankiisii ka hor waxaan in yaro kooban ka bixinaynaa ama ka horumarinaynaa macluumaadkiisii si waxaan kitaabkan gudihiisii ama meeshiise ka hadlaayo oo meeshii u socdo aan u ogaano dartiis ayaa wax yar hordhac aan samaynayna insha allahu tacaala oo muqadimo ah kow waxaan ka hadlaynaa fankan ama fanigan aan rabno inaan bilaabno magaciisii iyo tacriifkiisii wixii loo yaqaano culimada u yaqaanaan iyo fankaasi ama fanigaasi tacriifkiis kadib meesha asag ka hadlaayo iyo muxuu faa'iideynayaa faa'iidadiisii waxay tahay marka hore intaasa ka hadlaynaa insha allahu tacaala kadib labo waxaan ka hadlaynaa kitaabkaasi oo fanigaasi aan sheegi doono ku saabsan magaciisii iyo ninkii qoray saddex waxaan ka hadli doonaa qof kasta oo bani aadam ah haddii aad shaqo qabto shaqadiiase qabtay laabudda qof dhaliil u soo jeedinayo in la helayo oo dhaliilihii musanifka kitaabkan qoray loo soo jeediyey waxyar ka tilmaano intaas kusoo gabagabaynayna insha allahu ayib marka hore alcilmu sharci wuxuu ku dhisan yahay ama ku dul wareegayaa laba asal alcilmu الsharci yaduuru calaa aslayn cilmigii sharciga ah mar kasto wuxuu ku dul wareegayaa ama mar kasto waxaa asal u ah laba shay laba shay ayaa asal u ah ama wuxuu ku dul wareegayaa laba shay kama baxsan cilmigii sharciga ah wuxuu ku dul wareegayaa laba shay ama laba asal kow alkitaab labo assunna cilmigii sharciga ah labadaasi ayuu ku taagan yahay ama diinta dhammaan labadaasay ku taagan tahay haddii ay tahay diinta ictiqaad iyo haddii ay tahay camal labadoodiba waxay ku taagan yihiin alkitaabu waassunna alkitaab laga wado alqur'aan assunna oo laga wado nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistii ka sugan camal kastoo la samaynaayo qofka samaynaayo waxaa laga maarmaan ah in inuu sax yahay inuu qaldan yahay loo bandhigo alkitaab wasunna ictiqaad kasta qofka ictiqaadinayo inuu qaldan yahay iyo inuu saxan yahay waxaa loo bandhigayaa alkitaab wasunna idan alcilmu sharciy yaduuru cala alkitaabi wasunna cilmigii sharciga ah wuxuu ku wareegayaa kitaabka alle iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay saas tahay labada midkooda hore waxaan dhahanay alkitaab kitaabka alle uma baahana subuudkiisii sanad kitaabka alleh uma baahana subuudkiisii sanad wax la yidhaahdo oo noo imaan doono aan baranayna insha allahu tacala sanad kitaabka alle ama qur-aanka yaa soo weriyey uma baahana sanad uma baahana subuudkiisii waa qadciyun waa mid go-an waa mutawaatir shayga hadduu yahay mutawaatirna sanad uma baahnaba sida noo imaan doonto kitaabkan haddii allah noo ogolaado kan ku xigo aan ku ogaan doono uma baahna haddii shaykan mutawaatir yahay mutawaatir hadduu yahay sanad uma baahna qur-aanka idan uma baahna sanad subuudkiisii maxaa yeelay subuudkiisii waa qadciyun waa go-an yahay waana mutawaatiro qeybta labaad oo sharciga cilmigii sharciga ah ku dul wareegayo oo ah assunna ayaa waxay u baahan tahay sanad subuudkeedii ayaa waxay u baahan tahay sanad u baahan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u baahan tahay mar kasto sanad sugaayo laazim waay laazim waay waxay u baahan tahay wax sugaayo in nebiga ka sugan tahay wax caddaynaayo cadeyma ay u baahan tahay qof kasto nebiga waa ka sugan tahay lagama yeelayo waxaa la rabaa caddaymo waxaa looga baahan yahay waxaan nebiga ka sugan yihiin nebiga sameeyey nebiga ku qoolay haddii la yidhaahdo waxay u baahan tahay sanad samuu lanaa rijaalakum anoo tahay rijaashiini noo sheega yaa ka soo maqashay yaa kuu sheegay qolkan in nebiga dhahay yaa kuu sheegay ficilkan iyo falkan in nebigi sameeyey yaa kuu sheegay waa la weydina albayinaatu cala almuddaci waaye walyamiinu calaa man ankara laabudda marka waxaa loo baahan yahay sunada sanad in loo helo hubuudkeedii wixii sugan waa la qaadanaya waxii aan sugnayn waa laga tagayaa si noo imaan doonto insha allahu taala maadaama u baahan tahay sunadii sugutaan sugnaanshadeedii sanad u baahan tahay cilmadu waxay qoreen oo dejiyeen oo alifeen oo qawaacid lagu garanaayo howshaasi inay sugan tahay inaan sugnayn lagu garanaayo waxay u bixiyeen culuum lxadiid waxay u bixiyeen culuum lxadiid culuumtii oo xadiidka cilmigii ku shaqaynayay xadiidkii nebiga ku shaqaynayay wax la yidhaahdo ayaa u dejiyeen culuum lxadiid ayay u dejiyeen ama cilmu musطalaxi اlxadiid ama usuul اlxadiid inta waa la dhihi karaa maadaama sunnadii oo tirkii labaad ama rubnigii labaad oo sharciga ku dhisan ay ahaytay oo u baahan tahay ayadana wax sugo sugnaanshadeeda caddaynaayo waxay dejiyeen cilmi loo yaqaano cilmu alxadiid cilmu alxadiid waxa la yidhahdo ayay u qoreen ee u dejiyeen maqawaacid ah cilmigaasi kitaabkan aan rabno in bilaabnona wuxuu ku saabsan yahay cilmigaasi fanka aan rabno ama fanniga aan rabno inaan bilaabnin waxaa loo yaqaanaa kii haddaan sheegnay oo ah cilmu alxadiid ama cilmu musطalax alxadiid ama usuul alxadiid oo cilmigaas u khaadimaayo nebiga sunadiisii huwa aladii yakdumu cala sunna fakafaa bihi sharafan huwa aladii yakdumu cala sunna waa cilmi u khaadimaayo sun sunada nebiga calayh salatu salaam kafaa bihi sharafan inuu sharaf leeyahayna waaba ku filan tahay intaasi maxaa yeelay cilmigii nebiga sunadiis u khaadimaayo waa cilmo sharaf leh sooma kafaa bihi sharafan kafaa bihi sharafan cilmigaasi ayaan rabnaa in aan bilaawno oo fanigaasi loo yaqaano culuum alxadiid cilmu alxadiidi jumlatan waxaa loo kala qaada marka hore labo cilmu alxadiid waxaa loo qolo qaada marka hore labo cilmu alxadiidi riwaayatan cilmu alxadiidi diraayatan cilmigaasi oo cilmu alxadiidka ah waxaa loo qolo qaadayaa marka hore labo cilmu alxadiidi riwaayatan iyo cilmu alxadiidi diraayatan cilmulxadiid oo wrin ah wrin wax la werinaayo ah iyo cilmu xadiisi diraaya oo barasho wax la baranaya ah gaar ahaan xaalkooda la ogaanayo gaar ahaan ah labadaas uu qaybsamaya cilmigaas oo u qaadimaya sunada nebiga alayhi salatu salaam cilmu alxadiisi riwaayatan iyo cilmu alxadiisi diraayatan cilmu alxadiisi riwaayatan maxaa la yidhaahdaa cilmu alxadiisi diraayatan maxaa la yidhaahdaa waa wax la isweydiin karo soo ma haddii ay noqoto midka hore su-aashiisii cilmu lxadiisi riwaayatan maxaa laga wadaa culimadu waxay dhaheen huwa cilmun yashtamilu calaa naqli aqwaali aqwaali nabiyi sala allahu alayh wasalama huwa cilmun yashtamilu calaa naqli أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأفعاله ورواياتها وضبطها وتحرير ألفاظها أنت سرير هذا waxay dhaheen cilmu alxadiisi riwaaya maxaa laga wadaa jawaabteeda waxay tahay su-aashaasi waxay dhaheen oo ku jawaabeen culimada oo culamaaulxadiisa laga wadaahe markasta waxaad ogaanaysaa culimmada waxay dhaheen haddaad maqasho waxaad culimada oo dhan laga mado culimada waa la kala qaadaya waxaa jira culamaa tafsiir culamaa alxadiid culamaa alnaxw culamaa alfiqhi culamaa alluga culamaa alcuruub culamaa albalaaqa culamaa waa badan yihiin haddii culimada aada maqashid markaasi qof dhahayo meeshii fanka laga hadlaayo eegaysaa hadduu yahay naxwa maxaad odhanaysaa culimadu waxay dhaheen culamaa alnaxwa fan faniga markaas lagu jiro hadduu yahay tafsiir maxaad dhahaysaa culamaa tafsiir fiqi haddii markaas lagu jiro waxay dhahaysaa culamaa fiqi boos kasto markii la joogo culimo haddaad maqasho waxaa laga wadaa fankaasi gaar ahaan fuseeyo culimada taqaana ayaa laga wadaa culimada waxay waxaan waxay dhaheen marka waxaan ka warna meeshaan culamaal xadiid waxay dhaheen markii waxaa laga wadaa cilmu xadiidi riwaaya huwa cilmun waa cilmi cilmu xadiisi riwaayatan waa laga wadaa cilmun waa cilmi yashtamilu kulunsanaayo yashtamilu kulunsanaayo calaa naqli aqwaali nabiyi sala allahu alayh wasalam soo guuriin nebiga aqwaashiisi la soo guurinaayo cilmi kulunsanaayo waay nebiga qolkiisa lasoo guurina nabigu wuxuu dhahay ayaa la leeyahay nebigu wuxuu dhahay nebigu wuxuu dhahay qol soo maha waa cilmun yashtamilu calaa naqli aqwaali nabiyi sala allahu alayhi wasalam waa cilmi kulunsanaayo nebiga hadalkii soo guurinta lasoo guurinaayo dhan kulmiya kulansanayo waay iyo wa afcaalihi nabiga afcaashiisi nabiga saas aa sameeyey saasaa sameeyey saasaa sameeyan lahaa waa ficil ficilkii nebiga soo guurintiisii cilmo kulansanayo waay marka nebiga qowlkiisina waa lasoo guurinaa ficilkiisina waa lasoo guurinaa soo maa axaadiis intaas ay uqon tahay nabigaa yiri nabigaa sameeyey nabigaa taqriiriyen waa la socotaa waa gaarka waa iman doontaa waa soo galaysaa dhimaha iyo waa xaalihi iyo wa riwaayatihaa aqwaashaasi nebiga ama afcaashaasi nebiga weri soo werinteeda laga wada ninaa soo maqlay nin kale kasii werinaa ninaa sheegay nin kalena waa kasii qaada kasii sheegaya aqwaashiisa la werinayaa afcaashiisa la werinayaa soo maa wa riwaayatihaa riwaayatihaa xagee aqwaash ama أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إي وضبطها ضبطها حفظ كده انك تروح حفظين ايوه إيو وضبطها بالضاد ضاد وضبطها ض ضاء ذكر الضاد وضبطها حفظين تقريبا محل صوح حفظي النبي قال قواشي محل صوح حفظي النبي قال فعل كيسي وضبطها وضبطها إيه وتحرير ألفاظها ألفاظ ذي للسغل التحريرية وحي السهرة لسوق هذا وحي قرب أنا السلاف قفك واحد كبر عيو قفك واحد كنقو سامين عيو لك الإلهاليو وتحرير ألفاظها ألفاظ ذاتي نمي أقواشي سلام لغة صغورية ama afcaashii nabaga laga soo qaaday ah qofkii markii ku dhawaada sii gudbinayo e wixii ku daray wixii kana qasaamiyey soo kala ilaalinayo la kala ilaalinayo cilmu alxadiidi riwaayatan waa kaas kan labaad oo ah cilmu alxadiidi diraaya cilmu alxadiidi diraaya culamada tacriif badana ku tacriifiyeen laakiin kan uga habboon oo xaafid ibnu xajar raxmatullaahi calayhi ku tacriifiyey wuxuu dhahay xaafid ibnu xajar wa wla atacaariifi licilmi alhadi wa wlaa atacaariifi licilmi alxadiis macrifatu lqawaacidi التي يتوصل بها إلى معرفة الراوي والمروي انتهى وحال رهلا وليه حافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وأولى التعاريف تعاريف كان أوهبون أو مدن oo licilmi alxadiidi lagu tacriifiyo waxaa waaye macrifatu lqawaacid qaacidooyan barashadoodi waaye macrifatu lqawaacidi qaacidooyin barashadoodi waaye allatii yutawassalu bihaa taas oo lagu gaaraayo ilaa macrifati alraawi waalmarwi allatii yutawassalu biha bisad allatii yutawassalu biha ilaa macrifati alraawi waalmarwi allatii taasoo yutawassalu bihaa lagu gaaraayo bihaa qawaacidooda waa macrifatu lqawaacidi qaacidooyin barashadoodi allatii taasoo yutawassalu bihaa lagu gaaraayo ayada qawaacida hee ilaa macrifati araawi raawada barashadiisii walmarwe la weriyaha barashadiisii way raawi mid wax weriyey way marwi waa kan la weriyey wa mid wax buu werinayaa waxna waa la werinayaa raawi waa qofka oo xadiidkan soo qaadayo wa marwigin waa xadiidka naftiis matnihiisi way waana imaan doona insha allah marka ninkan raawigan ah xadiidkan soo werinaya xaalkiisa in la barto waa nin fiican muxuu ku fiican yahay waxay asaga ku fiican yahiin waa la baranaa waxaas waxaas way ninkaasi intaasaa laga helay waa nin fiican nin fiican ma aha maxaa ku dhacay waxaas waxaasaa laga helay oo waxa xun ah qaacid buu leeyahay qaacidooyinkaas imaan doona insha allah ninkii waxaas waxaas laga helo hee waa nin xun wixiis lama qaato ninkiis waxaas waxaas laga helo waa nin fiican wixii sheego waa la qaadanaya raawigii waay walmarwi kan la werinayo waay waa xadiidka naftirkiisi xadiidkii naftirkiisi waay xadiidkani waa xadiid la qaadanayo waa lagu camal falaya sababa keenayso haddii kan lama qaadanayo waa isaga tegaya sababa keenayso waxyaabahaas marka raawigan xadiidkan werinayo xadiidka la werinaayo ho wixii wixii ay yihiin wax lagu baranayo waa qaacido lagu baranayo waa taas cilmu lhadiisi diraaya ninkana la barana xaalkiisa la barana wax soo yahay la barana xadiidkana la barana see yahay la barana wax la qaadanaya miya lama qaadanaya miya intaasay ku saabsan yahay isaga waa waxbarasho nin iyo wixii asaga hadalkiisi lakala la kala baranayo waay barashadaasaba loogu talagalay hadduu fiican yahin waa la qaadana hadduu xun yahin waa laga taga xadiidka haddii sax yahin waa la qaadana haddii qalad yahin waa laga taga waxaana la iska horubaranaasi cilmu lxadiisi riwa diraaya waa kaas kan haddaan haddii aan aan rabno in bilaabno fanigan ama kitaabkan cilmu lxadiisi diraayatana ka hadla markaas ilmulxadiisi diraayatana ku saabsan yahay gaar ahaan ayib tacriifkiisii cilmulxadiisi asagoo laba loo kala qaadayo labadooda tacriifkoodii waan fahnay soo maa waxaa muhiim ah marka muxuu ku saabsan yahay marka muxuu ka hadlaa meeshaas mawduuciisii muxuu yahay mawduuc ka hadlaayo fanigan ama cilmu xadiidkan ka hadlaayo muxuu yahay meeshii ka hadlaayo in la fahmo waa muhim waa asaas muxuu ka hadlayaa assanadu walmatnu assanadu walmatnu kala min xaysu alqabuul waraddi mawduuciisi oo fan fanigan ka hadlaayo cilmu xadiidkan ka hadlaayo gaar ahaan cilmulxadiisi diraayata ka hadlaayo muxuu yahay ama isku dar labadoodiba e cilmulxadiiska muxuu ka hadlayaa assanadu waalmatnu min xaysu alqabuuli waaraddi intaas waay fanigan oo cilmulxadiisiya intaasa ka hadlaya meeshaas waa meesha la rabo ka hadlaayo ku saabsan yahay maxaa laga wadaa wuxuu ka hadlaya mawduuciisu yahay asanadu sanad sanad wax la yidhaahdo sanad waxaa waaye rijaasha waay oo xadiidka soo werinayso imaamu bukhaari oo kale kitaab buu leeyahay soo ma imaamu muslim oo kale kitaab buu leeyahay imaamu nasaa-i oo kale kitaab buu leeyahay abu daawuud oo kale kitaab buu leeyahay culimadaas haddaan sheegnay kitbadooda ayay leeyihiin xadiisa werinayaan soo maha yaa ka werinayaan nin ninkaas yaa ka werinayaan nin kale yaa ka werinayaan nin kale ilaa laga gaaro nebigi oo saldhigii la rabay oo in wax laga soo qaato ah imaam albukhaari sheekhiisii imaam albukhaari muxuu yahay raawo raawo soo maha sheekiisi asaga ka werinaayo asaga ninaa ka soo qaatay soo maa sheekiisina maxaa waay raawi sheekiisina maxaa waay raawi ilaa laga gaarayo nebiga alayh salatu slam dhexdan dadkan ku jiro ayaa waxaa la yihahdaa sanad waa wadada loo maraayo xadiidkii soo qaadashadiisii waay xadiidkii halkaasuu yaalaa dhaxdan marka qofkii rabo in xadiidkaas soo qaato ama halkaas waxa yaala alaab qofkii alaabtaas inuu soo qaato rabo wadadana mara soo maa inta mara inta mara inta mara haggaas hagaas alaabtii baa soo qaadanaya soo maa wadada marka alaabtan loo maraayo tan waxaa la yidhahda waddo soo maa xadiidkii alaabtii oo kale way wadadii loo mari lahaa xadiidkaa lagu soo qaadan lahaana waa sanad sanadkaas yaabaya rijaasha soo werinaysa waay sanadkaas waay waa silsilada loo maraayo ama jaranjarada loo maraayo ama sullamka loogu soconaayo ayaa laga wadaa sanad xadiidka lagu soconayo sanad laga wadaa sanadkaasuu ka hadla rijaashana ka hadlaa yaa fiican yaa xun ayuu ka hadlaya mawduuciisi waa intaas iyo walmatni matnaha matnaha waay matnahana waa alaabtii meesha ay taalay oo kale ee ku tusaarani waa alaabtii madsana haddaad maqashin waa xadiidkii oo ah nebiga hadalkiisii ama ficilkiisii ah waay waxaan nebiga ayaa dhahay waxaan nebiga ayaa sameeyey maxay yihiin xadiis waay soo maa intii nabiga dhahay yaa kuu sheegay lisweydiin maxay tahay sanad way soo maha yaa kuu sheegay nebiga aad ma gaadhine haddan taleeba joogtaahe yaa kuu sheegay hebelaa ii sheegay yaa u sheegay sane hebelaa u sheegay yaa u sheegay hebelaa u sheegay hebel hebelkii yay yihiin horta oo wax la isweydiinayo sanad way soo maha kii ugu dambeeyey haddii dhaho nebiga ayaan kasoo maqlayn wixii nabiga laga soo maqlay ama nabiga sameeyey ninkan sheegaayo waxaan la sheegaayana ama qor ha aadana ficil ha aadana maxaa loo yaqaanaa matni waay idan meesha oo rijaashan la tixra'ayo ku gaarsinayaan ayaa waxaa loo yaqaanaa matni matnigaasuu yahay markaas saxiix miya daciif miya way asigana kaas maxaa la yidhahdaa matni min xayu alqabuuli waraddi maxaa laga wadaa xagga qaadashada iyo xagga celinta diidadda waay waxyaabahaasi marka rijaashan ah sanadkan aan rijaasha ah ama matnahan ah laba le waay in la qaato iyo in laska celiyo laska diido haddii la qaatona waxbaa lagu qaadanayaa haddii la diidana waxbaa lagu diidaya waay intaasa mawduuciisu yahay mar waxaa ka hadlayaa ogow mar wuxuu ka hadlayaa dhe bisanadi faqat mar wuxuu ka hadlayaa bilmatni faqat mar wuxuu ka hadlayaa macan labadaba fankan kitaabkani intaas ka kooban yahay afar qeybood oo kitaabkan sirkiisa meelaha qaarkood wuxuu ka hadlayaa sanad keli ah meelaha qaarkood wuxuu ka hadlayaa matni keli ah meelaha qaarkood wuxuu ka hadlayaa labadooda wada socdaan meelaha qaarkoodna saddexdu kama hadlo waa iska naashnaash mid kastana waxaan sheegi doonaa markii la gaaro kan muxuu ka hadlayaa muxuu ka hadlayaa sanad kanna matna kanna labadoodib kanna dhammaantooda kama hadlo muxuu yahay waa isnaash naash waa la fahmi doonaa insha allahu taala intaas ma la fahmi waxaan qaadanay fanigan wuxuu yahay magaciisii tacriifkiisii meeshii ka hadlaayo maxaa noo dhiman marka hal shay noo dhim ku darayna oo isaga la socdo weli nuqtadii hore ku jirnaahay muxuu yahay ma faaidatuhu maxay tahay faaidadiisii cilmigan faaidadiisii ma faaidatuhu ama ma tamaratuhu ama ma gaayatuhu saddex waa la dhihi karaa faaidadiisii maxay tahay in la barto fanigaani cilm lmustalax xadiis in la barto maxay tahay faaidada laga helaayo waxaa la baranaya in faaida laga raadiy soo ma waa kastoo la baranayo cilmiga faaida laga doonaya maxay tahay faaidadiisa ama ma tamaratuhu mirihiisi muxuu yahay miraha miraha in la rabo in laga gurto muxuu yahay ama gaayatuhu yoolkiisii muxuu yahay maxaa laga rabaa maxaa faaida laga helaya maxaa faaida laga helaya waxaan ognahay cilmigaani sidiisiiba ma ahan cilm maqas maqsuud cilma oo maqsuudun lidaatihi ma ahan cilma laba loo qab loo kala qaybinaayo maqsuudun lidaatihi iyo maqsuudun ligayrihi waay mid maqsuudun lidaatihi ah naf ahaantiis baro loo qasdaayo iyo mid maqsuudun ligayrihi ah asiga baro laakiin ma rabta asiga waxaa rabtaa waxaa kale inaad ku gaartid cilm cilm alxadiis waxaa ku mid yahay culuum lghaayaat ma aha kamid maaha dhe culuum lghaayaat maaha yurub maaha mesha laakin wasaa'il waa cilm lghaayaat maaha lakin cilm alwasaa'il waay wuxuu ku gaarsiinayaa wax wax un ku gaarsiinaya waa wax wax lagu gaari la rabo waay maqsuudun lidaatihi ma lakin maqsuudun ligayrihi waay gayrkiisa loo baranaa asiga bar naf ahaantiisa in la barto lagu kaaftoomo keli ma aha laakin wax kale loo baranayo maxay tahay waxa loo baranaya marka taasuu rabnaa marka taasaan rabnaa inuu cadayno waa mirihiisi waa faa'idadiisi waa gaayadiisi maxaa laga rabaa mirihiisi waxaa waaye laga rabo tamyiiz saxiixi can isaqimi min alaxaadiis baa la yihahda tamyiiz saxiixi can isaqimi min alaxaadiis tamyiiz saxiixi can isaqimi min alaxaadiis تمييز الصحيح كي صحيح لها صعيتان كيسي لصو صعايو أو لصو قادنايو أو للبهايو جيرك لقشنايو حقا لك لصبها عن السقيم كي حنون سنا جرنا أو حي كان جرن من الحديث كمذا أم صحيح من الحديث أو سقيم كنا من الحديث لو حيهن أحاديث اللي يسوعها labadaas xadiis saxiix daciif way soo saqiimku waa daciifka laga wada saqiim waa xanuunsan yahay waa jirin yahay cudur uu qabaa idan tamyiidu saxiixi xadiidka saxiixda in lasoo qaato lasoo soco can isaqiimi kii xanuunsanaa xaggiisi laga soo soco oo min alxadiidi ka mid ah waa natiijadantaasi kan saxiixgaana waad qaadanaysaa waad ku dhaqmaysaa kan kalena waad ka tagaysaa waad ka digaysaa camalkaa wuxuu saaran yahay wax saxiixa ah waxaad ka ilaalinaysaa wax qalad mas jirin inaad ku camalfashid see camalkaa u noqdo wax fiican maqbuul ah allah agtiisa waa kugu goynaya faa'idiisii waa intaas faa'iidadiisii waa intaas kasakow kitaabkaani magaciisii waxaa la yidhaahdaa almanduumatu albayquniya magaceedii waa almanduumatu albayquniyatu wa waa tixdii oo loo nisbeeyey bayquni ninkii la dhihi jiray waay almanduuma waa tixid way tixid tix waay waa gabi ama shicir manduuma hadalku wuxuu loo u qiibsama labo ima an yakuna nadman wa ima an yakuna nasran baan yidhahdaa waa labo hadalku loo hadlayo sidiisii waa labo ima an yakuna nadman wa ima an yakuna nasran ma kana nadma waxaa loo yaqaanaa shicir ma kana nafrana e nafr waxay ahaadeen waxaa loo yaqaana waa hadal caadi ah hadalku lagu hadlaya waa labo mid waa wax lagu gabinayo soo ma waa gabis gabis waa gabis waa labo wax la tixaayo tixid qeybna qeybta kalena waa wax caadi qofkan labadan qof in isfahmaan keliya uga hadlayaan waa wixii oo shicir ah waxaa la yidhahdaa nadm wixii shicir aan ahayn waxaa la yidhahdaa nasri nasri nasr waa la yidhahdaa marka si wuxuu yahay kitaabkani waa nadm waa tixid waa gabis waay waa shicir waayo saasa laga wadaa idan magaciisii waxaa la yidhaahdaa almanduumatu albayquniyatu ayaa la yidhahdaa waa gabis wuxuu gaarayaa soddon iyo afar bayt waayo shicir ah soddon iyo afar bayt waayo oo gabis ah waayo waa wax yar la qaybi karo insha allahu tacaala maxaan oo laaban ku soo gabagabeynaynaa yaa qoray yaa kale laabud way qofka kitaabka haddaad akriisanayso qofkiisa inaad taqaanid culamada waxay leeyihiin ninkan oo kitaabkan qoray tarjumo looma haayo ay dhaheen laa tuujadu laa tuujadu lahu tarjamatun bay dhaheen looma helin ninkan kitaabkan qoray tarjumo tarjumo looma haayo bay dhaheen oo ka sheekaynayso fii xayaatihi ka sheekaynayso wa fii wilaadatihi ka sheekaynayso wa fii mawtihi ka sheekaynayso lama haayo tarjumo oo noloshiisii ka sheekaynayso lama hayo goortii dhashay ka sheekaynayso ama goortii dhintay ka sheekaynayso lama hayo tarjamo looma hayo dhehen hasi yeeshee magaciisii naftirkeeda haddana waa isku khilaafsan yihiin culamada qaar waxay dhaheen waxaa la yidhaahdaa cumar ibnu muxamed ibnu futuux albayquni cumar ibnu muxamed ابن فتوح البيقوني أبن قره دهن عمر ما هنا طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني مغيثي واحد لهذا طه طه لهذا طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني انت يا مغيثينا سوف لا تنهين idan intaasi waxay ahayd hordhac kitaabkii intii aan la gaarin ka hor cagaha dhulka aan u dhignaynay bay ahayd laabudda marka hore wuxuu waxaad ogaataa kitaabkani hordhacigiisii waxay ka hadlaayo ulajeedkiisii inaad baratid marka kitaabku meeshii ka hadlaayo dhan waa fahmaysaa waa la socon kartaa laakiin haddii dhacdaad kaga soo dhacdid wixii asiga ku saabsan yahay ninkii qoray wixii si waxba aan ka ogeyn waxaa laga yaaba inaad ku wareertid iyo ninkaasin waxaa la sheegaa nin ahaa caalimun bilfiqhi walxadiis inuu ahaa intii yar ay sheegayaan tarjamadiisa intaasa kamid a caalimun fi fiqhi walxadiis fiqhigi iyo xadiiska inuu caalim ku ahaa waxaad tusinaysaa taasna inuu fannigan cilmulxadiis wax ka alifay fannigaani cilmu xadiis waa ka alifay waxaa noo dhim inaan ilow rabnay kitaabkaani muakharaad buu leeyahay dhaliil baa loo soo jeediyey waxaan sheegnay qof kastoo kitaab alifayo laabudda ina khalad ka dhaco waayo aba allaahu lkamaala ilaa likitaabi alla wuu diiday kaamilnimo ilaa kitaabkiis mooye amaa camalka bani aadamka waxaa waaye gef wuu ku dhacayaa aba llahu kitaabahu aba llahu lkamaala ilaa likitaabi allah wuu diiday in wax kasta oo kitaab ah kaamilnimo loo sheego ilaa kitaabkiisii mooye wixii kitaabkiis ka soo horay oo kitaabka qur-aanka ah inta kale waxaa waaye khata waa laga soo saari karaa wax kale iska dhaafo qofka naftiisii hataa nafsida nafsidaadi haddii aad kitaab aliftid marka hore mar labaad haddii aad ku noqoto kitaabkaasi aad mudaalacaysatid oo ku noqoto waxaad dhehaysaa dhahaysaa meeshaani saan kuma fiicn in saan loo bedelo ayaa fiican meeshaan inti saan la dhihi lahaa fiicnaan lahayday yaa qoray adigaa qortay haddii ku noqoto waxaad leedahay saan kuma fiicnayn saasa ku fiican haddii waxaad qortay naftirkaadiba intiqaadinayso qof kale waa hagaya ninkuu intiqaadiyo shar kuma jirto waa macquul way soo ma wuxuu leeyahay marka mu'aakhadaat ama waxyaaba dhali loo soo jeediyey oo ay cilmi musalaxagan qaabka asiga musanifka u sheegay mas u tacriifay mas u sheegay ku saabsan mid kastana markii aan dul istaagno ayaan baraarji doonaa wabillahi tawfiiq